iyo sagootinta isugu jirtay ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan halkaasoo saddex maalmood wada hadallo socday oo laba qaybood kala ahaa qaybta siyaasadda iyo qaybta dhaqanka ayaanu maanta halkan kusoo gabagabaysanaynaa waxaana insha allah aan ku kala saxiixan doonaa is-afgarad hordhac ah oo aan gaarnay dhammaanteen kaasoo noo noqon doona aas-aaska xidhiirka labada gobol insha allah haddii la labada dowlad goboleed marka marka waxaan idinka codsanaynaa saaka barnaamijkeena wuxuu ka koobnaan doonaa saxiix la saxiixi doono heshiiska is-afgarad ee labada madaxweyne kala saxiixi doonaan kadibna waxaa la saxiixi doonaa heshiis aada u fudud oo ay kala saxiixan doonaan odayaasha dhaqanka kadib oo raaci doon kadibna waxaan sagootin waxaan qabanaynaa press conference ay qaban doonaan labada madaxweyne kadibna waxaan sagootin doonaa madaxweyne shariif xasan waan u qaadi doona
madaxweynaha dowladgoboleedka koonfur galbeed iyo waktiga ballaaran ee la socday xubnaha xubnihiisa golaha wasiirada iyo xubnaha sugayaasha golaha wasiirada odayaasha dhaqanka gabdhaha bada saxaafada iyo ciidanka amniga la socday iyo intanaa reejubalaanba waa idin salaamaya salaam calaykum salaan ka bacdi waxaa xaqiiqahaan noogiu diyaaradii ugu horreysay ixtiraamallah in madaxweynuhu isagoo muddo yar joogay oo afartankii waxaa loolan jira afartankaa laga baxay muddadii ugu horreysay ku jira inuu booqasho noogu yimaado oo ajiibo inaan martiqaadka anagu qaadana marka ugu horreysay oo waxa reejubbalaan sharaf iyo ixtiraam iyo xushmad waa waxayna muujinaysaa waxa dadka ka dhexeeya iyo kalgacaylka jira iyo mujtamacu isku xidhnaanshihiisa iyo doonista aan raadinaynaa waxa ay tahay xaqiiqatan waxay ahayd baan ohan karaa diyaaro u noqonaysa soomaaliya taariikh waxyaabaha aanu ka wada hadalnay waxaa ka mid ahayd soomaaliya xusuusanka federaalismka oo ku cusbaa loola arkay inuu maanta xal yahay in ay noqoto oo aan gundhig u noqono oo ay noqoto in la raadiyo sistamka federaalka soomaaliyana ku dhamaystiri lahaa isjiidjiidka iyo isxaqaashadana soomaaliya sida uga dhixi lahayd iyadoo weliba aan la hadalay maamul goboleedyada kale jira sida madaxweynaha puntland oo aan rajeynaya inuu halka noogu iman doono martiqaad aan u fidinay kabacdina ay ku xigi doonto in maamul goboleedyada kulligooda isu wada yimaadaan la tashado wax badan oo aragtida siyaasadeedan aan doonayna in maamul goboleedyada aragti midaysan ay ka qaataan soomaaliyana aan isleeyahay weligay ku badbaadi lahayd inay waddadaadii qabsanayso waxaa kale waxaad ogtihiin shariif xasan waa siyaasi weyn oo muddo badanna hadda baarlamaanka la soo horjoogay soomaaliyana hadda siyaasiyiinta ugu calaad ka mida aad baan ugu faraxsanay inuu saaxada siyaasadda inta hadda kusoo biray oo weliba maamul goboleedkaas isaga mas-uuliyadiisa qabtay aanan rajaynayo inaan isagana wada shaqayn iyo walaalnimo iyo gacan isqabsad iyo wax badan ka shaqayn doono laakiin roolka inuu noqon doono roolkiisu mid ka weyn koonfur galbeed ee uu ciyaari doono roolkii sistamka federaalismka soomaaliya qaabka ku dhamaystirmi lahaa sidii oday siyaasi oo la hogaamiyo la horgala iyo twenty-steen xaggee loo foofayaayo twenty-steen waxaa rabnaa maamul goboleedyada waddanay qaadeen in la raaco weliba waxaan anu halkaan rabaa inaan si kaftana ku gaarsiiyo dawladda dhex awar baarlamaan iyo mooshinbuunkeena laisku haystay federaalada mooshinka ka iman doona waxaa rabnaa shariif iyo cabdiweli iyo ragga kale ee ku jira maamul goboleedyada soo bixisoonaay haddaan noqon anagu shabaka isku xiran oo barnaamijkan dhaqaajiso oo iyagu la timaado waxaa nima laga boodi kara miyaan warkaas markaa horta waa fariin dawladda dhaxaa gaarsiinay shariifku ay hob inuu duq noogu noqon doono waan sugayna madaxweyne cabdiweli gaaristagana shirarbaan qaban doono waxaa kaloon ku dareynaa jubbaland
iyo maanta kismaayo inay noqon doonto gobasha federaalka meesha mar walba la dhihi doono haddaan hataa gobashaas way taala ciddii nooga awood doonta waana ogolaanayna laakiin waxaan waana soobeynaya inay gobasha noqon karto odayaashaan hadda waftiga la socday nin walba magaaladaa la galay maayda hoosta laga wada hayo soomaali aa qaraanihi xaafid baa jooga fura booraba ninka jooga caawa magaalada markii waadumi waaye waxaan rabnaa inaan samayno inay soomaaliya gundhig u noqoto ayob kiiska soomaaliya iyo xalka soomaaliya iyo federalismka soomaaliya iyo midnimada soomaaliya dimashinta soomaaliya halkaana ka bilaabna soomaalida intooda kale waa maxaa dhalay arrinteeda aad bay aad yaad ufaraxsanahay mahad ilaahay baa iskale ilaahanu mahadinaynaa waxaan umahadinaynaa madaxweynaha iyo maamulkiisa sida sharafta leh oo walaalnimada lanola sooooday aad yaad umahadsan tihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo sii sogotinta ka kale soomaaliya kulli xaaladeed waa laogyahay maamul dawladada waan rajeynaynaa sida madaxweynuhu sheegay inay kaalintooda qaataan ummadda ay gaarsiiyaan nabad iyo dowladnimo soomaaliya isahaysi badan baa ka dhacay caasimadda in baasboor loo doonto oo cid walba caasibada aado oo caasimadda wadawalka oo dhibaato badan laga soo maray annaga waan rabnaa in maamulka la fudiyo waxbarashada la fudiyo nabadda la fudiyo maamulada iyo degmooyinka iyo gobollada la gaarsiiyo maamul dawleedkana kulli in gobol walba iyo degmo walba inay jaamacado iyo iskuulle iyo caafimaad ay yeelato ba maamul dawleedku ay horseedu yihiin waxaan rajeynaynaa in ummadda soomaaliyeed si ay ku degi laheed ay ku kala degi laheed oo dhulka ku kulkuli lahaa oo nabadda ku tegi laheed in maamul dawlada ay noqdaan madaxweyne axmed dadaal badan uu sameeyey intuu sameeyey annagana hadda waan rajeynaynaa intuu asiga soo kukuftay annaga in asiga oo wax badan nagala qabto annaga kufidda badan oo asiga kufayna annaga ka wareegno oo meesha dhiiqada uku noo tilmaamo annaga ka leexno waan rajeynaynaa waan ku mahadsan yahay sida hadda walaalnimada leh oo hadda naftada timeeyey inuu noo siiyey wax badanaa laga hadlay in aan ka hadalnay waxaa ka mid ahaa shacabka wada dega saddex lixdan gobol inay dad iswada leh oo walaalaha oo ahel iyo qaraabo iyo isdhale oo isla dhasha ay yihiin sida ay ku wada noolaan lahaayeen oo nabadna ku gaari lahaayeen wax allaale wixii maamulana loo fidin lahaa cidna aanan maamulka lagu dulmin cidna aanan lagu xaglin idnaysan idnaysan badsan oo idla qaadan ayaana ka wada ballanay madaxweynuhu runtii aad iyo aad u mahadsan yahay wax allaala wixii fikrada annagaa qabnay iyo kuwa siga qabayba runtii isku mid ahaayeen runtii aadan ugu mahadcelinaynaa annaga dhinacee waxa laga yaabaa dad shakiyi wax ku jiraa inay jiraan waxaan rajeynayna inu annaga shakeynayo gostoon haddii ilaahay marka madaxweynaha iyo dawladdiisana waxaan ka rajeynaynaa dadka wada dego dhulkaan inay iyagu ayaa hadda naga horeeya oo sanada wax qabsaday dadku inay u soo dhaweeyaan sidaas anay noo soo dhaweeyan inay u soo dhaweeyaan nabaduna lawada xiliyo dadka nabadaa deeqdo walaalnimaa deeqdo furmaa deeqdo waxsiin baa deeqdo haddii un qolo un keligeed inta la maraabsato qalbi xumo iyo dhibaataa dhacayso waxyaalihii soomaaliya dhibaatada kaga dhacday ka mid tahay marka adiga qaado adiga qaado ay ku habboon tahay taasaan rajeynaynaa biidnillahi tacala taasayna noqon doontaa marka aad aadaan u mahadcelinaynaa kismaa inaan ka maqnaan doono loo malayna marka runtii sidii walaalnimada laheyd oo sharafta laheyd iyo yudiga furan oo dadka shacabka iyo dawladaba aan ka aragnay runtii wax aad iyo aad uweynay ahaayeen caalamkan waxaan u sheegaynaa in maamuladan wax lala qabto ummadan wax lala qabto dhibaato si ay uga tiri lahaayeen shabaabka iyo looga saari lahaa oo dhibaatadan looga saari lahaa in wax lagala qabto maamuladan jubbaland iyo south westooda marka waxaan rajeynaynaa in sidaas darteed ay dadku nabad gaaraan dadkuna ay iswalaashadaan marka wixii yaroo jiran fog waa laga hadlay salaadiintana waa umahadcelinaynaa inta ayagana inta is arkeen inay hadda ay ayagana soo isla gaareen waa waxa aad iyo aada u fiican runtii mahad ilaahay baa iskale waa u mahadcelinaynaa walaalayaen reer jubbaland annagana waa kusoo dhaweyn doonaa inkastooda annaga aanan guryo noocana iyo xafiise aanan weli gaarin laakiin insha allah ayagana kulle waa noo martaqaadin waa noo gurigaani gurigaas waa isku mid waxaan rajeynaynaa in sida ay tahay loo dhaqmo sida ay tahayna ay ahaato soomaaliduna ay inay kusoo daytaan rajeynaynaa dad walaalaha oo wax isleleh oo aan isii jiideyn oo ii cab aan ku cabo isle oo isla socdo oo israab haddii la helo dadka soomaaliya waxay u baahnaayeen waay runtii ina taasna waxaan rajeynaynaa walaalaha naga soo horreeyey oo maamulka nooga horreeyeyna aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa inay taa ayada ayagana kuleemaanta diyaar u yihiin runtii waad mahadsan tihiin mahad ilaahay waa iska leh soonahod wanaagsan iyo sarag wanaagsan susugutin wanaagsan aad baan idinku mahadaynaynaa